maalintii shalay waxaa magaalada jigjiga ka dhacay weerar ay malishaad taabacsan maamulka xabashada ku daawan ee ka arrimiya dhulka soomaali galbeed ay ku qaadeen rag dhalinyaro ah weerarkan ay waxay malishaadka u qaadeen hotel ay ku sugnaayeen dhalinyaro oo ku yaala magaalada jigjiga iyagoona halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan dhalinyarada oo shaax ka cabaysay hotelka islamarkaan aan geysan wax dhibaato ayaa la suurinaya in lagu soo weeraray dhowr gawaari oo ay saarayeen ciidamo badan dad goobjoogyalaya waxay warbaahinta u sheegeen in malishiyaadka weerarka geystay dhalinyarada kula kaceen tacadiyaad kala duwan oo ujeedil ugu horeeyo intaasi kadib waxaa dhalinyarada loo kaxiyey mid ka mid ah jeelasha uu gacanta ku hayo maamulkai xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha hogaaminaysa weerarkan ay ahaayeen kuwa uu maalin ka hor wasiirka madaxtooyada ee maamulka xabashada ku daaban uu kula dardaarmay gudaha madaxtooyada islamarkaana uu amray inay gacmada ku qabtaan dadka shacabka ee ku dhaqan halkaas weerarkan lagu dhibaatayay dhalinyarada ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan hogaamiyaha maamulka ee xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ninka lagu magacaabo mustafa cagjar uu si cad u sheegay inay ku faanayaan xasuuqii dhibaatada ee ku haya dadka rayidka